sida aad wararkaba aad ku maqlayseen taliska ciidamada maraykanka ee africa africom loo soo gaabiyo ayaa sheegay in saddex ka tirsan argagixisada ay ku dileen duqeyn ay ka fuliyeen dhulka buuraleyda ee golis ee puntland jimcihii shalay duqeyntaas ayay sheegeen africom in lala beegsaday meelo ay maliishaadka daacish ku dhuumaalaysanayeen laakiin odayaasha deegaanka v o edu la hadashay ayaa sheegay inay heleen meydadka laba ka mid ah saddex qof oo dadka deegaanka ah oo shalay lagu la'aa halka ay duqeyntu ka dhacday aagga camaara ee degmada isku shuban halka midka kalena uu ka badbaaday duqeynta balse uu ku dhaawacmay sida uu isaguba sheegay wariyaha v o eda faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada boosaaso
siciid abshir maxamuud oo ka mid ah odayaasha deegaanka timirsha ayaa sheegay in halkii ay ka dhacday duqayntii shalay ay ka soo heleen maydka laba nin oo uu sheegay in duqayntaas lagu dilay maydki saakay baa meeshii la tegay rag baa tegay maydkina waa laga soo qaaday waxaa la keenay meesha la yidhaahdo hilwalaayintii camayre iyo dhaadheerkiyaa la yidhaha dhul camayre ka leexata wey maya dhulkay oolaayeen dhulkay oolaayeen nin waa googo-ay nin saliim baa loogu tegay meydkiis wallaahi arrintaa dhib badan iyo hadda argagax badan baa ka dhacay oo haddii dhibtaasi awal deegaanka ma soo gaaray hadda ka hor nin waxaa la yidhaha salaad maxamuud base ninka kalena ayaanla ibraahin maxamuud awaare baa la yidhaha ninka dhaawaa maxamed maxamuud bare baa la yidhaha nimankaas xejeysatay ahaayeen meesha tegay sharafoodu bay meesha tageen ka hore hadday ka carareen allah u naxariista dhibtaasaa lagu soo gaadhay dhinaca kale maxamed maxamuud bare oo ah ninka dhaawacu ka soo gaaray duqayntii shalay oo aan khadka telefoonka kula xiriiray isaga oo ku sugan tuulo dharaar oo deegaanka timirsho u jirta toddoba kilomitir waxa uu v o a u sharaxay sida wax u dhaceen annagoo xujigeyla iska guranayno oo xujigii ku jiraba waxaa nala kusoo riday gantaal gantaalkaasaa nagu soo dhacay labadii kale waa beegsaday anigana dhaawacda ay soo gaaray ma garad meeshii qiiq iyo waxa weeye dirta jabaysa iyo dhagax siniinaya xataa anigu waa qarsoomay ma garad dabadeedna naftayda anigu meel ugu guurtay habas igu dhowaa naftayda ugu guurtay u galay iyagii dhaawacoodii iyo hilbahoodii indhahaagu ma qabteen raggaas waa googoy waa gubtay gabigooda waa gubtay adu madaxana meel baa laga socday majaana meel laakiin anigu ma argagaxsan oo masiibo dusha kaga soo dhacay baan ahaa meesha duqayntu ka dhacday maciid ini ka agdhow baa jirtay oo duqaynta lala beegsado waxaa anigu ma jeedaalin meeshiioo digti ku dhacday iyo qiiqi karay iyo wixii adduunku isku baaba'ay anigoo dhaawacmay naftayda la gurgurto meel galabay noqon markii qaraxu dhacay xaggee joogteen saddexdiinu gantaalku dhacay geedahaanu saaray geedahaanu qaraacayna geedahaas waxa weeye sarci adigu wax yar baan isu jiray wax yar baan isu jiray adigu laba geed meelahaasa noo dhaxay jugtu hadday dhacday dhulkan ku dhacay dabadeedna waa kacay mase dhiig bay dareeraya oo labada adin iyo gacan baa nabadadu igaga dhexeen kabacdina goti ku dhawaabaan baan galay waa gartay gantaalo kale ma maqlaysay marka laga reebo halkan mar labaadna waa laygu soo riday mar labaadna waa laygu soo riday godkii aan galay baa lagu soo riday haddii lagu soo riday qiiqii iyo boorkii wixbaa ay qabsaday god hoora booraana buu ahaa ilaahay kaa wax iguma gaarsiin anugu nin argagaxsan baan ahaay oo dushiisa ay ka dhacaysaa marka goorma aad ka soo baxday godkii aad gashay lixdii saaca habeenimo hadda xaggee ku sugan tahay tuuladhalaas dhug baan ku haa tuulo dharaar mee intee kilomitr kuu jirtaa adigu waa in qofka caafimaadka u socdo adigu laba saac laakiin xisaab badan baan usoo socdaan hadda caafimaadkaa ka waran maxaa dareemaysaa hadda ilaahay baa sakiraya ana hadda dhaawac baa igu yaal ilaah baana la gidka waa dhaawac baa igu yaal kalli baa ilaahaya nabaraa igu yaal dhiig baa dareeraya waxay tahay allah alcan baa yaqaan xaalkuna waa aad u nabadoon ciise jaamac maxamed cawado oo ka mid ah nabadoonada deegaanka timirshe oo v o a la soo xiriiray ayaa baaq u diray dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo maamulka puntland isaga oo codsaday in jawaab laga bixiyo cidda ka dambeysay duqayntan waxaan codsanaynaa dadkaas inay xuquuqdoodii la helo oo ay helaaniin qof walba wuxuu ka tegay carruur iyo xaasas iyo waalid iyo ehel buu ka tegey dadkii arrintaas sameeyey oo dadka shacabkaa laayay inay xuquuqdoodii helaaniin dadka marxuumiintaayo dhintay baanu codsanaynaa oo maamulka puntland iyo dawladda federaalka labadaba ka codsanay nin ciyaalkiisu inuu sideed yahay baan u malaynayaa ninna shan
mid ka mida ragga dhintay ayaa namadoonku sheegay in laba maalin ka hor uu magaalada boosaaso ka baxay labadaa nin oo dhintay nin ka midi duraad galab uu magaalada boosaasood ka baxay wuxuu keenay xaaskiisii laba carruuraa ku jira baa la yidhi mid waa mayd midna waa nool yahay waxaa la yidhi afar bilood kabacdi iyo saddex bilood kabacdi baa la galayaa kan maydkaana laga soo saaraya kan caafimaadkaana la soo saaraya cusbitaalkay oolay wuxuu u orday inuu xijiga tago oo wax kasoo jafjafto oo wixii uu xijiga kasoo gurto uu gabadha maaragtay ku daaweeyo neefshii buu ku googo-ay oo hilmihiisii saaka laga soo urushay gabadhiina cusbitaalkii taal ilaah bay leedahay wax islaam oo haddii qoladii laamaha ammaanka puntland ayaan weli si dhaba uga hadlin duqayntan ka dhacday deegaanka camayra marka laga reebo guddoomiyaha degmada isku suban maxamuud ciise oo idaacadaheenni hore ku sheegay in lala yahay rag xijiyaysato ah oo ku sugnaa deegaanka ay duqayntu ka dhacday mana jirto cid weli sheegatay duqayntan faadme yaasin jaamac v o a boosaaso